madaxa ciidanka qalabka side ee suudaan jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa arbacadii sheegay in dowladda suudaan ay diyaar u tahay dhammaan dadaalada wax ku oolka ah ee hadafkoodu yahay in lagu dhammeeyo dagaalka waddankaasi ka socda waxaa isna saaka oo khamiisa bayaankaasi la mida soo saaray hogaamiyaha arisefta moxamed xamdaan dagaalo hase yeeshee labada nin ayaa midba midka kale ku eedeeyey guuldarrada soo afjaridda dagaalka lagu hoobtay ee suudaan ka socda kaasoo tan iyo bishii abriil sannadkii labada kun saddexiylabaatankii ay ku dhinteen in ka badan labiyo toban kun oo qof madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa talaadadii ugu baaqay dhinacyada isku haya suudaan inay dib u wada hadlaan si loo soo afjaro dagaalka sokeeye ee waddankaasi halakeeyey maraykanka ayaa horey ugu eedeeyey labada dhinac inay galeen dembiye dagaal waxaana uu cunuqabatayn saaray lix iyo toban qof iyo hay-ado ku lug leh dagaalka maraykanka wuxuu sheegay inuu indhaha ku hayo dagaalka islamarkaana ay suurtagal tahay inuu soo rogo cunuqabataynna dheeraada marka laga soo tago dhinacyada isku haya colaadda suudaan waxaa saameyn weyn ku leh xoga shisheeye madaxa ciidanka qalabka side ee suudaan jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa xulafo dhowla ah dalka masar oo dad ka badan shan boqol oo kun oo qaxooti suudaana ka qaxay ay u tallaabeen tan iyo markii uu dagaal ka bilowday waxaa kaloo uu jenaraalku xiriir dhowla leeyahay dalka boqortooyada sacuudiga ninka ay ishayaan hogaamiyaha arisefta jenaraal maxamed xamdaan dagaalo ayaa isagana xulafo dhow ay yihiin dalka imaaraadka carabta madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa aqalka cad ku soo dhoweyn doona amiirka isutagga imaaraadka carabta sheekh maxamed bin saayid al nahyan isniinta soo socota si ay uga wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin dagaalka khaza iyo xaaladda waddanka suudaan afhayeenka aqalka cad john kirby ayaa sheegay in booqashadan ay noqonayso tii ugu horreysay oo hogaamiye ka tirsan dalalka khaliijka carabta oo ku yimaado dalkan maraykanka gaar ahaan magaaladan washington isagoo intaasi ku daray in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ay sidoo kale si gaara ula kulmi doonto hogaamiyaha imaaraadka carabta